faysal dhaaf xuseen reediyo cadaadow magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado daladweyne maxamed daacad maxamed raabi cadaado buus maraad
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantaasi radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi xijalaq sare radio cadaado badan balle
waa mahad bashiir cismaan mahad xiif radio cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton radio cadaado magaalada galkacyo cabdiqaadir maxamed nuur cabdiqaadir jakaarta radio cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays radio cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan radio cadaado afguye
amaalqaajo radio cadaado garowe
bashir cabdullah cusmaan radio cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye radio cadaado magaalada muqdisho
yaxye cabdirasaaq soofe radio cadaado magaalada baardheer ee gobolka gado yuusuf abowraan radio cadaado jawaar
bismillahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada warka subaxnimo ee raadiyaha cadaado qodobada ugu waaweyn oo saaka ku dhegaysan doontiina waxaa ka mid a madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya oo magacaabi sameeyey ciidamada booliska soomaaliya oo howlgal ka sameeyey warta nabadda al-shabaab oo soo bandhigay gaari tignika oo ay ka qabsadeen milatariga soomaaliya duuqa magaalada muqdisho oo amaro ka soo baxay dhaqan kale wakhtiga dib loo furi doono hotel ee al-shabaab weerareen oo disti t oo la shaaciyey ciidamada jubbaland oo miinooyin badan ka soo bixiya waddooyinka degmada jamaame lagu eedeeya falal amdaraya inay dadka tahdiidiyaan oo lagu xiray magaalada boosaaso qodobada caalamkeeda warka subax ku dhagaysan doontiina waxaa ka mid ah dowladda suudaan oo askara dhar cadaa u adeegsatay dibadbaxayaasha waddankaas iyo dhoola taraam oo cambaareeya weerar dhanka saxaafadda qodobadaasi waa qaar ka mid a qodobada aad ku dhegaysan doontiin kuwa iyo kuwo kale oo fidsan goor dhow diyaar garooba
cadaada media network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegayso niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah cadaada media network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegayso niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan waa subaxnimo axada taariikhdan ay ku astaysan tahay saddex iyo tobanka bisha labaad sanadka laba kun iyo toban iyo sagaalka saacadda waxay sheegaysaa labadii iyo qadar daqiiqada warkii ood maqasheen oo fidsan haddii alla idma aniga mahada ayaan la socodsiinaya ee ku soo dhowaada madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa magacaabi sameeyey madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed alafta gareen ayaa aamina maxamed mursal u magacaabay la taliyaha madaxweynaha arrimaha haweenka iyo xuquuqul insaanka ee dowlad goboleedka maamulka koonfur galbeed madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed alafta gareen ayaa yidhi waxaan u rajaynayaa inay shaqada ay u gudan doonto sida dastuurka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waafaqsan wararkii ugu dambeeyay howlgalla ee ciidamada ka sameeyeen warta nabadda ciidamada booliska dowladda federaalk soomaaliya ayaa xalay howlgalla ay kusoo qaqabanayaan dhallinyaro ay kaga ka sameeyeen degmada warta nabadda ee gobolka banaadir si gaara waxa ay uga sameeyeen howlgalka xaafadda u dhexaysa carwe igto ilaa iyo cali kabiin oo ka tirsan degmada warta nabadda goob fagaaraha ayay askarta isugu keenayeen dhallinyarada oo baaris kadib sii daynayay qaarkoodna halka kuwo kalena ay ka shakiyeen ama ay la xiriiriyeen al-shabaab u qaadeen saldhigyada baarista inta howlgalka uu socday waxa ay xaqiijiyeen ciidamada booliska isku socodka dadka iyo sidoo kale gaadiidka sida ay raadiyo cadaada u sheegayaan qaar ka mid a dadka halkaasi joogay qof ka mid ah dhallinyarada lagu qabtay howlgalka ay ciidamada sameeyeen ayaa u sheegay ayaa sheegay in goobta fagaaraha ah ay isugu keeneen shakhsiyaad wejiyaadkooda ama ay garanayeen ka shakiyeen ciidamada dowladda inay wateen kadibna ay u kaxaysteen baarista saldhigyadooda howlgalkan ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli maalin ka hor al-shabaab ay rasaas ku fureen xarumaha ay barwaaqa ee ku taala degmada warta nabadda warka subaxnimo ee raadiyaha cadaada ayaad weli la socoteen dhegaystayaal al-shabaab ayaa soo bandhigay gaari tiignika oo ka qabsadeen militariga soomaaliya al-shabaab ayaa warbaahintooda kusoo bandhigay gaari nooca dagaalka oo ay sheegayaan inay ka qabsadeen ciidamada militariga dowladda federaalk soomaaliya dagaal ka dhacay deegaanka janiisa ee duleedka jasiira ee duleedka dhanka koonfureeda magaalada muqdisho ayay sheegayaan shabaab inay kala wareegeen gaarigan ciidamada dowladda baabuurkan oo shabaab ay soo bandhigeen ayaa waxa uu xirnaa ku xirnaa qoray weyn oo dagaal ah kaas oo loo yaqaana dhashiika sidoo kalena waxa uu ku buufsan yahay astaanta ciidamada dowladda dalka gaarigaane saraakiisha militariga soomaaliya kama aysan hadlin baabuurka ciidamada ay shabaabka ay soo bandhigeen oo ay sheegayaan inay ka qabsadeen ciidamada xoogga dalka al-shabaab ayaa dhowr mar sidaan oo kale soo bandhigay gaadiid dagaal oo ay ka qabsadeen ciidamada militariga soomaaliya warka subaxnimo ee raadiyaha cadada ayaad la socoteen duqa magaalada muqdisho ahna guddoomiyaha gobolka banaadir mudane cabdiraxmaan cumar injineer yarusow ayaa ugu baaqay bulshada caasimadda in ay la shaqeeyaan laamaha amniga iyo sidoo kale hay-adaha ku howlan dib u soo celinta dhulka danta guud injineer yarusow oo dul istaagay waddada halbowlaha ee isku xirta isbitaalka kaysaney iyo qeybaha kale ee degmada kaaraan ayaa sheegay in muhiimadda ay leedahay in la furo waddadani lagana baneeyo dhismaha sharci darrada ay danwey dadka ugu jirto waxaa howl waaxda howlaha guud ee maamulka gobolka kaaraan ayaa isagoo fulinaya amarka duqa muqdisho waxay burburiyeen dhismayaal si sharci darro ah looga dhisay waddadaasi guddoomiyaha ayaa sheegay ina amar inay arrintan ay salka ku hayso cabasho ay soo gudbiyeen waxgaradka deegaanka iyo maamulka isbitaalka kaysani taas oo ay ku saabsan inay gaadiidka sida bukaanyada iyo sidoo kale gurmudka deg dega ay ku xiran yihiin dhismayaal waddada halbowlaha ah guddoomiyaha gobolka banaadir ayaa bulshada caasimadda ku dhiirigeliyey inay muddooyinka inay waddooyinka ilaaliyaan oo daryeelaan goobaha danta guud maadaama ay muhiim u tahay bulshada nolosha bulshada ee bilicda iyo bilada caasimadda warka subaxnimo ee raadiyaha cadada ayaad dhegaysanayseen wakhtiga dib loo furayo hoteelka ay al-shabaab weerareen ee dhisitu ayaa la shaaciyey wargeyska the stade ayaa qoray in hoteelkaasi dib loo furi doono bisha juun ee sanadkan kadib markii ay al-shabaab weerar iyo qaraxyo ku eegsadeen ku aasqeeyeen bishii lasoo dhaafay ee janawari shan iyo tobankeedii weerarkaas oo lagu dilay labaatan iyo kow qof lix qof oo ayaa ahayd shaqaalaha iyo ilaalinaha dhinaca ammaanka ee hoteelkaasi maareeyaha guud ee hoteelkaasi ayaa shaaciyey inay diyaar garoobayaan sidii hoteelka uu mar kale u qaabili lahaa macaamiisha iyo sidoo kale martigelinta loona adkay lahaa ammaankiisa dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab ayaa sheegay inay weerarka hoteelkaasi si ay u fuliyeen ay uga falceliyeen go-aankii madaxweynaha maraykanka donald trump uu ku shaaciyey in magaalada qudus loo aqoonsaday inay tahay caasimadda yuhuudda warka subaxnimo ee raadiyaha cadaada ayaad weli la socoteen ciidamada maamulka jubbaland ayaa miinooyin ka soo bixiyey waddooyinka degmada jamaame wararka ka imaanaya gobolka jubbooyinka ayaa sheegaya inay ciidamada daraawiishta jubbaland iyo kuwa ciidamada xoogga dalka ee dowladda federaalka ay kule ku guulaysteen inay soo saaraan miinooyin fara badan oo waddooyinka lagu lagu aasay degmada jamaame oo ay gacanta ku hayaan dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab ciidamada iskaashanaya ayaa howlgalka ay sameeyeen waxa ay ku soo saareen miinooyin tiradooda ku dhowdahay ilaa labaatan kuwaas oo la geliyey waddooyinka howlgalkan oo saaraya miinooyinka waddooyinka ayaa ah bilow weeraro ay qorsheynayaan maamulka jubbaland in ay ku qaadaan deegaanada ay gacanta ku hayaan al-shabaab dagaalamayaasha al-shabaab ayaa fari farsamadooda ay kula dagaalamayaan ciidamada dowladda iyo kuwa amisom waxaa ka mid ah miinooyinka la geliyo waddooyinka laguna qarxiyo gaadiidka maraya waddooyinkaasi warka subaxnimo ee raadiyaha cadada ayaad dhegaysanaysiin dhegaystayaal magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari waxaa lagu xiray dad laguee lagu eedeeyey inay dadka tahriibiyaan iyo kuwo kaloo lala xidhiiray falal amni darro
ciidamada ammaanka ee magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ayaa howlgallo ay ka sameeyeen magaalada kusoo qabtay dad ay sheegayaan inay falaan amni darro ay ka geysan jireen magaaladaasi ciidanka ayaa sidoo kale soo qabtay rag lagu eedeynayo inay ka mid yihiin kuwa dadka tahriibiya taliyaha ciidamada booliska maamulka puntland jenaraal muxiyidiin axmed muuse ayaa faahfaahin ka bixinaya howlgalladan ay sameeyeen ciidamada maamulka puntland dhammaan ciidamada qaybaha ee booliiska iyo ciidamada kala duwan waxaan farayaa maanta laga bilaabo tahriib inay xaaraan tahay siday horey xaaraan u ahayd muddaan la xalaalaystay dib baan u soo celinay arrintaas qofkii qaada qofka rara kan doon ku qaada kan gaari ku soo qaada isku mid weyn sharcigaa laga tigsanaya kantaroolkii ay soo dhaafto kantaroolkii ay soo dhaafto waxaan amar ku bixinayaa in wax laga qabto oo dhammaan dadka jooga lasoo xirxiiro hal gaari kantaroolku soo dhaafo hal gaari kantaroolka uu soo dhaafo gaarigaa sida oo magaciisaa lasoo gudbinaya isagoo aan sidin baa xataa la qabanaya darawalkaasi isagoo aan sidin baa la qabanaya taariib xaaraan wey horeyna sharci baa uga hollaa in baabuurka lala wareego qofka tahriibistahana la xiro qofka wax tahriibinayana waa dembi weyn wey kaasi waa dembi weyn xukunka uu helayana xukun weyn wey dadka marka meelaha iyo dadka la shaqeeya waa ogay dad badan baa la shaqeeya dad badan baa la shaqeeya cid kasta oo ku lug yeelata oo la shaqaysa sharciga wixii ay ka mudan tahay helay
warka subaxnimo ee raadiyaha cadada ayaad la socoteen akhbaaraadka caalamka ayaa noo soo socda balse
xiliyada wararka aad ku dhegaysan karto redio cadaado waa labada subaxnimo akowda duhurnimo labada fiidnimo redio cadaado waxaa qabtirka wararka geyigeenna cadaado redio
markan akhbaaraadka caalamka dowladda suudaan ayaa askar dharacaada u adeegsato dibadbaxayaasha dalkaasi baaritaan ay samayso b b c da qeybteeda afrika ayaa lagu ogaaday caddaymo muujinaya in ilaamaha ammaanka ee suudaan ay adeegsadaan askar dharacda oo garaaca afduub iyo sidoo kale xarig isugu jira dibadbaxayaasha dowladda kasoo horjeeda oo mucaradka ka dhiga wadooyinka caasimadda khartuum askartaas ayaa ka garab shaqaynaya booliska iyo milatariga si ay ugala si ay u kala eryaan dadka wadooyinka ku dibadbaxaya halka qaar kalena ka midana dadkaasi ay uga daba tagaan guryahooda islamarkaana lagu soo xiro goobaha qarsoonida iyagoona aan waxa dembi ah lagu soo ogaadin garaac iyo sidoo kale mararka qaar jirdi loo geysto inta ayaana kusoo gabagabanaynaa khiyaaray warkii subaxnimaad kala socotay raadiyaha cadaado anigoo mahad ayaa in warramayay soona saaro warka farsamada waa cumar suxayfa tan iyo intaan ku kulmi doono warkan warkiisa kale sidaas iyo nabadgelyo
waa fariina idiin soo gudbanaysa wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka galmudug